madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyo guud ahaan shacabka reer galmudug inay u diyaarsan yihiin inay u istaagaan waa naga ballan wax alla wixii kalaankeena ah waa idin garab taaganna maanta ama caawa waa maalin taariikhi ah oo aan halkan isugu nimid inaan ka wada hadalno goah inaan isdhegaysanno kala raa'iyo diiwaanashaheena aan isdul qaadanno aan isu tanaasulno oo aan uga hadalno masiirka dalka aan uga hadalno iyo mustaqbalkiisa iyo mustaqbalka caruurteena aan uga hadalno waxaan rabaa inaan waxyar ka yidhaahdo muhiimadda aan halkan soo nimid waa la taataabtay waxaa laga hadlay shaksiyaa ka weynta shaksi iyo rabitaankiisa way ka weynta anugu waxaan ku imid nidaam la yidhaahdo doorasho dadban oo aanan dalka hore uga dhicin waxaa ka horreeyey dadkuna waxay qabeen walaahoon wareer qaarna waaba waalnaayeenba siay ugu soo noqon lahaayeen sababta wax kale ma ah nidaamka lagu soo noqonayo yaan la garanayn waa lagu qanacsanaa lagu heshiiyey oo wada ogolaahay wixii ka dambeeyey qaabkii hore qaab ka duwan wax loo sameeyo oo ah doorasho aanan ahayn qaabkii twenty twenty-ga aan soo baraarugno oo maalin walba waxaan soo bilaawnay markii la doortay maxaa yeelay waxyaabihii la ii siiyey mandate yaa waxaa ka mid ahaa dalku inuu aado qof iyo cod afar bal afar bilood markaan joognay yaa waxaan samaynay guddi xubnaha ka ah waxay soo dirsadeen dadkoodii ugu fiicnaa ugu aqoonta badnaa ugu khibradda badnaa annagana waxaan soo dirsannay kuweenniina ugu fiicnaa yaan soo dirsanay muddo hal sana ah ayay ka shaqaynaya waxaan ka hadlayaa waa markii aan ka soo noqonnay london dowlad goboleedyada meelahooda ku shiraan xamar bay ku shiraan waxay waxay keeneen waxaan u dirnay afar ajenda yaan u dirnay inclusive politics ay ku jirto qof iyo cod anugu waxaan rabaa inaan xog idin siiyo siday waxay yihiin inaan wax idinkugu dhan yahay oo ay ku jirto nidaamka aan isku dooran doonno sida dastuurku qabo waxaa ku jiray seeraad qaybsiga dastuur reviewgiisaa ku jiray waxaa ku jiray garsoorka ayaa ku jiray kun iyo sideed iyo tobankii annagoo ku wada qaracsan yee waxay noo keeneen qorshihii doorashada qaabkii lagu geli lahaa iyo moodalkii iyo sidii aan kheyraha u qaybsan lahayn dalka aan u diyaarinno electionka soo socda direct election ama election toos ah oo qof iyo cod ah meeshaas way meesha ay wax ka bilowdeen annagoo wada soconna oo raalli isaga ah oo ku go-yihii wasiiradu maxaan ku idhaahdaa sharcigii aan keennay golaha wasiiradu waa waa iska gudbiyeen waxay u gudbiyeen baarlamaanka inay mid ka duwan oo aan anugu qof aan wacay oo guddigaas ka mid ahaa loo xil saaray hal qof iyagoo naga sii jeeda oo wax naga cararaya ee waxay la soo baxeen kan had waxaa la lahaa madaxweynuhu waa diidi doonaa bacdamaa uu ahaa kii hore mid uu isaga toosaan tashay inuusan ahayn laakiin aan saxeexay haddii dalku uu hore u soconayo oo taariikh cusub aan gelayno anigoo aanu ku qanacsanayn maxaa yeelay waxaan ogahay oo meeshii labadii kun iyo lixdii lix iyo tobankii aan joogno waad og tihiinoo dee siyaasi wuxuu rabaa wuxuu ku faano uu yidhahdo waxbaan gaar ma ku faani karo labadii kun iyo lixdii lix iyo tobankii baan joogaa kuma faani karo annaga waxay naga ahayd dadaal marka intaas waxaa dheer xiriirka shacabka iyo dowladda waa in la xoojiyo waa in awoodda shacabka lagu celiyo waa in shacabku ay yihiin sovereignty dadka dowladnimo iska leh oo dalka iska leh yaan ku hayn oo shacabkii waa kicin laabtoodii waa kicin oo la yaqaanay hore loo soo maray baarlamaankii sida la sheegayo iyagoo ka cararaya madaxweyneyaashii ee waxay keeneen mid runtii xitaa aan la garanayn inay kusoo noqonayaan iyagoo dhan dalkii wuxuu heli doonaa in la yidhahdo soomaaliya waa istaag dalkeenu wuxuu heli doonaa cad ah muddo ka bacdi soomaaliya waxay u gudubtay dimuqraadiyad in uu yahay wixii muddo dheer lagu riyoonayo oo la lahaa waa loo gudbi doonaa iyadoo ay saas tahay yaa waxaana soo galay coronavirus wuxuu naga laakiin wixii aan dadku sheegayno muddada dheer wixii dowladgoboleedyada iyo annaga aan waa hore go-aan ku qaadanay wixii caalamka iyo beesha caalamka ay ahayd inay ku faanaan oo yidhahdaan soomaaliya muddo dheer yaa dhaqaalo geli la joogo baarlamaankii oo soo taagan oo leh sharci baan diyaarinay oo doorasho guddigii madax banaana walaalahay oo leh xaaladdeeda ma joogtaa xaaladdii ma joogtaa lagu qaban lahaa hawshaas doodu meeshaas way meeshay noo taagan tahay marka hadda waxaan ku afgarannay inaan wadno doodii marka inaan ka sheekaysanno shacabka waxaan waxaan ku celin lahayn aan u sheegi lahayn xildhibaanadii dastuurkii iyo shuruucdii ay ansixiyeen sidii laga yeeli lahaa iyo duruufta jirta madaxweynihii qaranka waa inuu ahaado ilaaliyihii sharciga iyo dastuurka iyadoo ahayna inuu waaqici yahay oo xaaladda dalka ka jirta uu yahay macnaheedu waxay tahay ilaahay runtii wuxuuna siiyey khibrado badan ileen waxaan soo soconnay muddo dheer yaan soo soconnay intii dowladda dhexe burburtay dowladdii burburka tii ku xigtay civil society aa dhisay oo carta lagu dhisay kun iyo oday dhaqameedyo iyo siyaasiyiin tii ku xigtay waxaa soo dhistay hogaami kooxeedyo oo lagu qancinayo iyaga hal ha lagu gaaro tii ku xigtay oday dhaqameed baa soo dhisay oo waa tii uu xasan sheekh ku yimid tii ku xigtayna waxay ahayd model ka fiican wixii oo dhan oo konton iyo kow erganaa xigmad annaga nagu jirta annagoo ilaahay kaashanayno waa su-aal meesha taagan marka waa isu soo noqonaynaa hadduu ilah yihahdo waa ku ballannay annagoo maskax furan oo uu dib la tashi u samayn karo ama dib ula tashan karo dadkii uu ka yimid annagoo og xaaladdaas inaan isku soo noqonno oo aan raadinno xal aan raadinno halkaasna uusan noqon mid shaksiyaad inuu yahay ma naqaano waxa aan ka shaqaynayno ma wax fiican bay noqon doonaan mise waa xun laakiin haddii intentionkeenna uu yahay wax wanaagsan ilaahayna tawakaan isu dul qaadanno iyo haddaan isu tanaasulno ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay dalku meel fiican buu ku socdaa waxba yaan la qalbi jabin mas-uuliyiintii dalku ugu sarraysaan nahay waxaan soo wadnana ma aha wax ummadda soomaaliyeed iyo dowladnimada soomaaliyeed iyo sumcadda soomaaliyeed u daran noqon mayso insha allah hadduu ilaah yidhaahdo intaas waxaan u sheegayaa waxay tahay waa macluumaad shaqaynaynay iyo mustaqbalkii oo lagu kala fajir duwan yahay sidii lagu gaari lahaa waana caafimaad haddii la kala fakr duwan yahay oo qof walba uu haysto feker gaar ah waa ama danta dalka ah inaan ka shaqayno baarlamaankana taasaan ka rabnaa iyaga naftigooda dowlad goboleedyada madaxdoodana waxaan ka rabnaa taas anigana dhexdaan u fadhiyaa oo waxaan ahay ilaaliyihii sharcigan ah in la helo marka mas-uuliyaddaasi waana wasaaraddan kulligeed haddaan uga shaqeynno sida ilaahay nagu ogyahay sida shacabkeennu ay raaliga ka yihiin sida qalbigeena u wanaagsan oo ah wax wanaagsan in aan dalkaan uga taganno anugu dee dib baan waxaan ugu noqonayaa baarlamaankii waxaan kusoo wargelinayaa waxaan saaxiibadeen aan ku sheekaysanay uu cabdicasiis yiri halkan kama sheegi karno iyaguna dadkooday dib ugu noqonayaan hadduu ilaahay yidhaahdo waa is soo noqon wey oo maslaxad shacabkeenna iyo mustaqbalka carruurteenna ay ku jirto walaalayaal mar kale waa mahadsantihiin sida wanaagsan aad noo soo dhaweyseen sida aad noogu gogasheen guryihiinna sidaad raashinka gooftiga halkan yimid oo faraha badan aad runtii ugu soo dhaweyseen oo ugu qaabisheen waxay la tahay hadalkayga waxaan kusoo gabagabeynayaa dalku meel fiican buu u socdaa annagana si fiican baan wax u wadnaa rajadiinna ha wanaagsan